waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal marka lagu dhudhumiyo ummadaha kale ee ay deriska yihiin qurbajoognimada soomaalidu goor hore ayay bilaabatay in lagu dambaabo iyada oo aan cabsi laga qabinna waxaa lagu andacoon karaa tan iyo horaanta qarnigii sagaal iyo tobnaad waa kun iyo siddeed boqol iyo guyaashii ka dambeeyey inay jireen rag soomaaliyeed oo ha yaraato hase badnaatee dalka dibaddiisa inta u sudcaaday muddo ku maqnaa ha yeeshee siday maanta arrini tahay tiradii waayadaas dhoofi jirtay ma badnayn ninnin baa la oran jiray hebel hebel badda ayuu qabtay ilaa uu isagu iskiisu soo noqdana warar badan lagama heli jirin saa qalabka isgaarsiintu dunida kuma baahin wixii jirayna lama wada haysana halkan ayaa waxaa haddaba ka soo bixi kara weydiimo dhowra oo in laga jawaabaa ay gas tahay weydiinta koowaadi waa halkee laga dhoofi jiray halkeese loo dhoofi jiray tan labaadi waa maxaa lagu dhoofi jiray tan saddexaadi waa maxaa loo dhoofi jiray tan afraadna waa qurbajoogyadii xilliyadaas suugaanima ka hadhay hadday ka hadhayse wax ma laga hayaa weydiimahaas ayaan isku dayi doonaa barnaamijkan iyo midka xiga inaan kaga jawaabo aniga oo mixiinsanaya wararka tirada yar ee qurbajoogyadii hore ee soomaalida naga soo gaaray meel walba oo dalka ka mida in laga dhoofaa suuragal ma ahayne marka hore inta ninku miyiga ka tago ayuu u sudcaabi jiray marsooyinka dabiiciga ah ee ku yaal xeebaha waqooyi kuwa waqooyi bari jabuuti iyo badweynta hindiya oo iyada ka dhoofkeedu aanu sidaas u badnaan jirin magaalooyinka filka weyn ee xeebahaas kulaala soomaaliduna ay ka dhoofi jirtayna waxaa ka mid ah saylac bullaxaar berbera laasqore qandara caruure bandarqaasin iyo qaar kale oo xeebaha badyarada cadmeed sariiran badanaa waxay ku safri jireen doomo yaryar oo gacmahooda ay ku samaysteen doonihii shiraaca ku socon jiray ee dabayshu ay matoorka dhaqaajiya u ahayd qaarkood kalena waxay ku dhuuman jireen maraakiibtii shisheeye ee markii waa la joogaba marsooyinkaas macmalka ah kusoo xidhan jirtay dabadeedna kolka la ogaado ayaa ama badda lagu tuuri jiray ama isla maraakiibtaas qudhooda laga shaqaalaysiin jiray meelaha ay sodcaalka ku tegi jireeni waxay u badnaayeen dalalka carabta ee dariska la yahay sida magaalooyinka cadan iyo xudayda oo yaman ah degaamadii xijaaj la oran jiray ee dalka sacuudiga la baxay gadaalkii ka mid noqday salaalo iyo dufaar oo koonfurta cumaan ah sanjabaar iyo degaamo ka tirsan xeebaha iyo biriga afrikada bari beriyo dambe ayaa naaqfuudayaal reer bari ahi waxay ku dhiirhadeen inay fogaadaano ilaa asliga hindiga ay ganacsi awgiis doomahooda yaryar ugu gooshaan maxaa haddaba ugu wacnaa oo soomaalidii waagaasi ay dibadaha ugu dhoofi jirtay sidaan isleeyahay dhowr sababood mid ahaan ayaa ugu wacnaa kow waa xoogsi waa nin inta qoladiisa ay qolo kale kusoo duushay geeli ka dhacday dabadeedna is arkay isaga oo cayl fara madow ah dhulkii uu ku barbaarayna aanay nololi u ool ninka labaadi waa colaad dheeraatay darteed nin dalka uga calimaday kadib markuu ka baqay in la dilo ama dagaalada uu ku naafoobo ama si kaleba ay waxyeelo uga soo gaadho ninka saddexaadna wuxuu ahaa gumaysigii dalka qabsaday ee kala qaybsaday nin askar ama turjubaan u noqday sidaasna qurbaha ku tegey taa dambana waxaa tusaale wacan u noqon karaa kun iyo siddeed boqol iyo sagaal iyo soddonkii markuu ingiriisku cadan qabsanayay turjubaankii soomaaliyeed ee saraakiishii gumaysiga hindiya kala yimid iyaga iyo carabtana u kala afcelin jiray ninkaas oo ismaaciil mooye inaayihiisa aanan helin wuxuu ku hadli jiray baa la yidhi soomaaliga mooye afafka ingiriiska hindiga iyo carabiga dalkaba madahaygana isaga ayaa ugu horeeyey amaba ugu caansanaa turjubaanadii soomaaliyeed ee bilowga iyo bartamaha qarnigii sagaal iyo tobnaad gumaysiga iyo maamuladiisii ka xoogsan jiray raggii soomaaliyeed ee waayahaas dibadaha u dhoofi jiray marnaba ujeeddadoodu ma ahayn in ay ku nagaadaan ku ilma dhalaan ku gaboobaan nolosha lifaadoon ee meelaha taalana ay keligood ku naaloodaan danta qura ee ay lahaayeen waxay ahayd inta ka soo xoogsadaan in degaankoodii ay ka tageen ay dib ugu soo laabtaan markaasna wixii ay soo xoogsadeen hadday u gooyaan ay geel ku gataan dhaqan ahaan waxay ahayd ujeeddo in loo dhibtoodo oo darteed loo burburo ay bulshadu ogolay maxaa yeelay geela ayaa wuxuu ahaa astaanta hodantooyada sidaa darteed baa ninka leh loo hormarin jiray oo hadhaleel taladiisa loo maqli jiray haddii xataa garaad dheeri aan markaas lagu kuuyeyn isaga oo qura ayaa waxa u fududaa inuu taabo wax walba oo nolosha iyo magacaba u wanaagsan ruux kasta oo ku abtirsada bulshadii xilligaasna inuu yeesho uu ku taami jiray qurbajooggii arrintaas sida fiican inoo barayna wuxuu allaha u naxariistay ahaa cumar xuseen gabyaagii la odhan jiray ee inuu gees tabcado awgeed meel walba u maray hawkar aan yarayna ka soo gaaray kun iyo sagaal boqol iyo tobannada hortoodii ayuu cumar noqday askari ingiriis markaasoo ciidan uu ku jiray la geeyey gada iyo gobolladii jubbaland uu markuu qabsaday ingiriisku ula baxay muddo kadib kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo tobankii dagaalkii koowaad ee dunidu markuu qarxay ayaa isaga iyo ciidankii uu ku jirayba waxaa loo qaaday dalkii tanganyika la odhan jiray dhowaanse tanzaniya loo bixiyey dabadeedna wuxuu ka qayb galay goobo kulkulul oo dhex maray ciidamadii jarmalka ee dhulkaa haysan jiray iyo kuwii ingiriiska ee uu ka tirsanaa goobahaasoo uu dhowr jeer ku sigtay noloshiisuna ay halis ku gashay jacayl uu ingiriis u hayay cumar uma dagaalamayn naftiisana biimo uma gelinayn nacayb uu jarmalka si gaara ugu hayayna ma jirine bisha dhammaadkeeda xoogaaga lacagta ah ee la siiyo ayuu rabay inta urursado inuu geel siisto marka inta dagaalka lagu kala adkaado uu isaguna dhulkiisii ku laabto arrintaasina waxay ku caddahay tudcu ku jira kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii gabay uu cumar tiriyey oo soomaalida dhexdeeda jeel caan ku ahaa geela iyo waxtarka uu leeyahayna uu ku tilmaamay kuna ammaanay waa tuducii ahaa dhugtanka iyo gariirkii madfacu dhiraha laynayey dhudhummada rag laga toogtay iyo dhaawiciyo maydka sida dhibicda shaydaanidii nagu dhawaaqaysay hadba dhuungarayntan buntuqa kula dhowaanayay amba waxaan dhexdeeda ugu jiray dheeha tacabkeede dhoor wiil u yeeryeer nimaan dhaqani wacayla buu yiri dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebba idmo